إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu dooroon dhibaato adag ayuu wajahayaa wiil naaf ah oo muddo u xirnaa maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed rag isku dayey inay dib qabadsiiyaan suuqa magaalada burco ayaa ka baxsaday kadib markii ay dadka ku soo baxeen saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in xayiraaddii donald trump ku soo rogay taakulada arrimaha dibadda ay saamaysay duulaankooda soomaaliya dumarka wax ka barta goobaha waxbarashada ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa hadiyadii ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu barakicin iyo xarig ku hayo dadka rayidka ah wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo dhan dhibaato adag ayuu wajahayaa wiil naaf ah oo muddo u xihan maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed warkani mubaarak cumar ayaa ka waramaya weli waxaa degmooyinka iyo deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ka soconaya baagsiga uu maamulka mustafa cagjar ku hayo dhallinyarada ku nool halkaas cabdi xirsi oo ah wiil dhallinyaro naafo ayaa waxa uu in muddo u xiran yahay sarkaal lagu magacaabo kafaadhe kaasoo tacdiib iyo dhibaatooyin daran loogu geysto xabsi ku yaalla magaalada jigjiga isbuucyo kahor ayaa wiilkan oo kooma ku jira waxa ay midhishiyaadku ku soo tuureen isbitaalka jigjiga markii uu soo neexay waxay dib ugu celiyeen geelkii ay ku hayeen ilaa iyo hadda ma jirta wax cad uu maamulka xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed uu ku haysto wiilkan dhallinyarada ee naafada ah iyadoo lasoo warinayo in si gardarraha loo xiray cabdi xirsi sidoo kale maamulka degmada leher iyo cub ee dhulka soomaali galbeed islamarkaana taabacsan xabashada etoobiya ayaa waxa uu isna xarig iyo dhibaatooyin kale ku hayaa qaar ka mid a dhallinyarada degmadaas maamulka ayaa muddooyinkii dambe lasoo dhaafay waxa uu beegsi ku hayay dhallinyarada degmada taasoo keentay in qaar ka mid a xabsiyada la dhigo halka kuwo kalena ay isaga cararaan halkaas muddooyinkii u dambeeyey waxaa si soo torayay tacadiyaadka ay maliishiyaadka liyu boolis ka wadeen degmooyinka iyo deegaanada dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada etoobiya kuwaasi oo isugu jira dil xarig iyo burburinta guryaha dadka rayidka ah rag isku dayey inay dib qabadsiiyaan suuqa magaalada burco ayaa ka baxsaday kadib markii dadka isku soo baxeen cabdilkhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkani ka waramaya saacadihii lasoo dhaafay suuqa weyn ee magaalada burco waxaa ka dhacay iskuday lagu doonayey in lagu gubo gebi ahaanba suuqaasi ilaa saddex nin ayaa la soo warinayaa inay isku dayeen sidii ay dab u qabadsiin lahaayeen suuqa magaalada burco balse markii ay dadka ka war heleen ay halkaas isaga baxsadeen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada burco ayaa waxa ay ka warbixiyeen qaabka ay raggaasi isku dayeen inay u gubaan suuqaasi ilaahay baawoodla ilaahay baawooddiisa nagaga qabtay iyadoo suuq laga rawaxay oo sideediyo barhkii tahay oo dad badinna jooga dad badanna rawaxay ayaa la arkay saddex xidhan oo timodheerayaasha ah oo ku qabanaya bicihii dhisnaa iyo shiraaqyadii ku qabanaya dab ilaahay baa subxaana watacaala naga caawiyey inan baa aragtay way yaryeedeen waa la qaban kari waayey markii ay yaaceena laga soo noqdayna howlgal waxaanu gallay inaannu dee sidaanu wax u qabsan lahayn isaga furfur lahayn bacaaya shirqaanta aannu iska furfurro iyadoo laga carraabay oo ay maqhrib tahay oo hal inani joogto ayaa saddex nin oo midraama leeyahay la arkay iyadoo harkii aan noo xidhnaa ee bacaha iyo maryaha ahaa uu ku qabanayo qayladii ay inantu qaylisayna way booleen le saddex ninoo xoog leeyahayna way carareen way gaari waayeen oo ilaahay dabkii habeenkii aanu halkaa ku qabannay ilaahay naga badbaadiyey arrintan ayaa sii xoojinaysa hadalhaynta ah in gubashada suuqyada waaweyn ee soomaaliya ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye kuwaas oo doonaya inay curyaamiyaan dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in xayiraaddii donald trump ku soo rogay taakulada arrimaha dibadda ay saamaysay duulaankooda soomaaliya warbixinta warkani waxaa eegaya farxan cali cabdulaahi warbixin uu daabacay wargeyska washington bost ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in xayiraaddii donald trump madaxweynaha cusub ee maraykanka uu ku soo rogay taakulada arrimaha dibadda ee xagga militariga ay saamaysay faragelinada militari ee maraykanku ka wado qaar ka mid ah waddamada caalamka islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay sida ay ku warramayaan saraakiisha amerikaanka ee la hadlay wargeyska washington bost xayiraadda uu soo rogay madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump waxay tilmaameen inay saamayn ku yeelanayso danaha maraykanka ayna suuragal tahay in amniga maraykanka iyo xulafadiisa caalamka ay halis galaan sida ay warka u dhigeen mid ka mid ah meelaha laga dareemay saamaynta ka dhalatay xanibaadda uu taraam saaray dhaqaalaha uu maraykanku ku bixinayay duulaanadiisa dibadda waa qaaradda afrika si gaar ah dalka soomaaliya oo uu maraykanku kaga jiro dagaal militari oo uu ku diidan yahay in dalka laga hirgeliyo nidaam islaami ah oo ku dhaqma shareecada islaamka saraakiisha ameerikaanka ee la hadlay wargeyska washington bost waxay tilmaameen in isbeddel uu ku yimid dagaalkii ay kula jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socday soomaaliya ciidamadii daacadda u ahaa danaha maraykanka ee danabna ay faaruujiyeen xeryihii ay ku sugnaayeen kadib markii ay waayeen raashiin iyo sahay ciidan waxay saraakiisha maraykanku tilmaameen in ugu yaraan afar boqol oo askari oo soomaali ah oo ka mid ahaa ciidankii maraykanku tababaray ay ka tageen xeryihii ay ku sugnaayeen iyadoo sidoo kale ay saldhigyadaasi soo baneeyeen qandaraaslayaashii halkaasi ka howlgelayay ee wasaaradda dagaalka maraykanka u qaabilsanaa tababaridda askarta soomaalida soomaaliya oo keliya ma ahan meelaha laga dareemay saamaynta ka dhalatay xanibaaddii uu taraam ku soo rogay dhaqaalaha ku baxa duulaannada arrimaha dibadda waxay saraakiisha ameerikaanka ee la hadlay wargeyska washington bost sheegeen inay hoos u dhaceen howlgalladii ay ka wadeen waqooyiga qaaradda afrika ee ka dhanka ah mujaahidiinta alqaacida markii uu donald trump madaxweynaha cusub ee maraykanka ku fashilmay kursiga aqalka cad wuxuu saxiixay qaraar xanibaya dhaqaalaha maraykanka uga baxa duulaannada dibadda marka laga reebo masar iyo maamulka yahuudda iyadoo dib u eegistaasi ay soconayso muddo ku siman sagaashan maalmood dumarka wax ka barta goobaha waxbarashada ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyado ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintani waxaa inoo diyaariyey maxamed qaasim magaalada jamaame waxaa ka dhacday munaasabad ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo haweenka dhigta madarista jamaame ay kusoo bandhigeen hadiyado kala duwan oo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha dagaalka sanad kasta ayay haweenku bixiyaan hadiyado kala duwan afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose nabadoon macalin maxamed cabdi duuba ugaaska beesha ashraaf ee jubbada hoose ugaas ibraahim shariif iyo nabadoon maslax ugaaska beesha harti ayaa ka hadlay munaasabadda awalan gabdhaha waxay diyaariyeen buskud ayay diyaariyeen buskudkaasay ugu talagaleen walaalaha mujaahidiinta ah inay tuquurta ku isticmaalaan buskudkaas oo ka kooban soddon iyo saddex loor ayuu ka kooban yahay allaahu akbar allaahu akbar waxaa kaloo gabdhaha keeneen timir soddon kaartoon ah maa intuu jihaadkii taagan yahay oo walaalaha ay tuquurta ku jiraan cadowna aan ishayno waa lagama maarmaan waay in maalin walba aan wax la baxno waxaan u mahad celinaynaa gabdhaheenna muslimiinta ah muwaxidiinta ah muxajibiinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala karin siiyey in maanta walaalahooda ay garab istaagaan ay la garab istaagaan hiil iyo hooba dhaqaalahooda ay ku bixiyaan mana ahan markii ugu horreysay gabdhaha degmada jamaamo ay bixiyaan maalkooda iyo wakhtigooda bay ku bixiyaan walaalahooda inay ku garab istaagaan mana ahaan doonta insha allah markii ugu dambayso maadaama walaalaha gabdhaha muslimiinta ilaahay fahamsiiyey walaalahooda inay garab istaagaan ku bixiyaan maxaan ku idhahdaa wakhtigooda iyo maalkooda hadda aan u jeedno ee walaalka uu noo tiriyey maanta ukow ma ahan agab ay wareejinayaan aniga wax badanaan u soo taagnaa mar walbana waxay ku aadiyaan xaaladaha loo baahan yahay iyo waxyaabaha loo baahan yahay waxaad dareemaysiin hadda waxaan ugu soo aadan bisha barakaysneed ee ramadaan ragga safuufta joogana waad dareemaysiin waa dad guryahooda ka soo tegey xaasaskoodii ka soo dheeraaday carruurtoodii ka soo dheeraaday waxa hadda gabdhaha ay u soo diyaareen waad u jeediin waxyaabaha khayrka badnaa sida timirtoo kale oo sunno ahayd in insha allahu tacaala lagu afuro insha allahu tacaala ay gabdhihii keeneen laakiin gabdhahan waxaan leenahay waa hooyooyinkeenna waa walaalaheenna waa gabdhaheenna aad bay u dadaalaan ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkooda dadaal ha ugu daro ha u labalaabo waxay soo bixiyeen insha allahu tacaala beddelkeedu oo khayr qaba allah siiyo sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenka hadiyaadka bixiyey waxaan leeyahay murtadiyey diinta ilaahay waa ka ridoodeen laakiinse inshaa allah rag baa idin taagan murtadiinay waxaan idin leeyahay mactableydu gaalada haddaad macooda tihiin mindidaan qoortiinay saaran tahay murtadka dhiiggiisana inuu mawax yahay muranka ma taagno walaalaheenna muslimiinta bay mugdiga ku mireen mujaahidiinay waxaan leeyahay murtadkaad aragtaan madaxa ka jira allah baa maciinaya ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu rabbi raxmaanka naga aqbalo uu noo saaro miisaanka xasanaad oo kuwa istutus iyo riyaa ilaahay ka ilaaliy inuu naga dhigo waxaan leeyahay walaalaheenna mujaahidiinta ah oo nimcadan iyo barwaaqadan iyo bashbashkan oo dhiigooda iyo nafsadooda ay ku imaadaan waxaan leenahay jasaakum allaahu khayr annaguna gabdhihiinna baan nahay hooyooyinkiinna baan nahay insha allah waana ina garab taaganna haween iyo maalin sidaa iniga junti juhdi iniigu bixin leen ayaan ku fikiraynaa insha allahu gabdhahan dhaaminkaan bixiyey oo lagu dhalaalaayo dhalanteeda yaysa naga noqonin iyo shay dhammaanaayo gaalada dharbaxshay u tahay iyo dhiil colaadeede dhabada jihaadkana hadduu dheelinoo yahaye waa inaan dhexda dhuujisannoo dheefta bixinaaye haddii aanu nahay gabdhaha ku nool wilaayooyinka islaamiga ah ee xarakada maamusho kuna maamusho kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayi wasalam waxaan idinla garab taaganahay hiil iyo hoo intaba mujaahidiinta geesiyaalka ah ee ka dagaalamaya bariga afrika waxaan leeyahay sii wada jihaadkiina aad kula xisaabtamaysaan cadowga horarka ku ah diinta islaamka iskuna soo bahaysta inay baabi'iyaan diinta iyo dadka ehelku ah diinta raba inay dumiyaan nuurka ilaahey anigoo magaceyga kabilaaba uma mujaahid oo ku nool degmada jamaame haddaa waxay ahayd xabad seef iyo toorey ayaan u haysanaa dagaalkii asxaabta oo nabi maxamed salla alai wasalam ayaan ku dayanhaynaa dagaalkaasaan diyaar u nahay anaga dumar haddaan nahay iyo raggeennaba seefaheena iyo mudiyaalkeena ayaan gacanta ku haysanaa isbuuc ayaan ku soo aruurinay intaaniyeto hal maalnaan ka dhawaaqne ka dambe isbuuc gabdhaha ayakaaba inta hadiidi keenaayeen ayagoon guryaha loo tegin madarasada ayakaaba keenaayeen ma ahan markii ugu horeysay ee dumarka muslimaadka ay bixiyaan hadiyada noocan oo kale ah kuwaas oo ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu barakicin iyo xari ku hayo dadka rayidka ah sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan xasan mas-uul ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu barakicin iyo xadgudub ku hayo dadka rayidka ah qoysas badan oo isugu soo baxay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa ka cabanaya mas-uul ka tirsan maamulkaasi waxayna sheegeen in mas-uulkan oo lagu magacaabo qaalib uu barakicin iyo xadgudubyo ku hayo bulshada rayidka ah iyagoona sidoo kale xusay inuu boobayo dhulkooda ninka qaalib la yidhaa ee in lanaga laalaada in lanaga qabtaanu rabnaa yaan doonayaa oo lanaga qabta nin maydana waan jiidanaya oon luga ku socon oo maydoon kaaryoona ku sido dee saase sharci may tahay sharci ma aha ha lanaga qabto maayirku ha naga qabto maayirinku xigeen weeye ninkana dhibay hana lanaga qabto oo maayirku ha naga qabto dawladdu ha naga qabato hadday dawladii jirto way ha lanaga qabto askar baa laloo keenay waa laloo xoog sheegtay waa la dumiyey gurigii ka dhisnaa meeshaa waa la dumiyey annagu danyar baanu nahay maanu awood weyne waxaanu ku dhisanno waanu dhisannay markii hore haddaanu dhisannay waa loo xoog sheegtay dowladdu wax alla waxay ka qabatay may jirin bulshada ku dhaqan meelaha uu ka haramiyo maamulka la baxay somalilan ayaa had iyo jeer ka soo cawda mas-uuliyiinta iyadoona cabashada bulshada uusan waxba ka qabanin maamulkaasi warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka maxamed sheekh ayaa faahfaahinta warkani soo gudbinaya askarigan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta gaadiidka ayaa isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana lagu magacaabaa maxamed xirow sheekh ibraahim kaasoo tababar militari kusoo qaatay dalka etoobiya muddo saddex bilood ah isagoona safka dowladda federaalka ku jiray muddo laba sano oo xiriir ah markii uu soo goosanayay waxa uu la yimid askarigan qoryo boosh askarigan ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah el furqaan marka hore waxa uu ka warramay halka uu ka tirsanaa goobta uu ka howlgali jiray iyo xilliga uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka maasha allah magacayga niyow maxamed xerow she ibraahim aan lahaa buutada shan labaatanaad ururka laba boqol konton iyo labaad waa waxay ka howlgalaan hadda dhankan shabeellada dhexe waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo saddexdii bilowgeeda tababarkaya bixinay niyow aniga hadda koox koox unbuu tababarka ahaa ee macalinka wuxuu ahaa mid af soomaali ku hadlaayo maxamed bultuma a loogu magacaawaayey af soomaaliyana ku hadli dirir dhawe malin ku tababaraya
dirir dhawe gadaasheedii meel huursa lalahay walaahi waxa hadda la isbaraayo waa gaardis iyo sida hadda qori loo ridiy iyo sida ammaan loo furiy iyo waxyaabahaas oo amaanay wax ka dheeraada mal ma lasoo baray isagoo hadilkiisa sii wata maxamed xirow sheekh ibraahim ayaa xusay qaabka ugu suurta gashay inuu ka soo baxo safka ciidamada dowladda federaalka ee uu la howlgelayay nihow alxamdulilah aniga ra'yi iyo dad iyo wax midnaba iguma dhiirigelin aniga go-aankeedii anaa iska lahaa ilaahani iigu dhaliyey ilaahani maaragtay soo hanuuniyey soo badana markastana waa qorantay marka waxaan dhahay nihow allahaadi ku laabo oo intaad ku dhiman laheyd waddo qaldan waxaad kaaga wanaagsanaa isdhahay markaas wanaagsanoo toosan oo dib muslim ku socda inaad dhimatida kaaga sharaf badana soldaan hadda taas qofkii ilaahay dareensiiye bisaa dara kara maahano qofkii ilaahay dareensiiye maalin kasta soo socdaa oo ilaahay u laabanaayo maahano ugu dambeyntii askarigan taayibka ee ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa ka hadlay qaabka wanaagsan ay u soo dhoweysay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose askarta saaxiibadiisa ah ayaa ugu baaqay inay safka shisheeyaha ka soo baxaan allahna u noqdaan
ayagoon qarsoodi ahayn oo xabsi ku jirna af cad iyo hadal qaylaa waxaan ku leeyahay horta ilaahay ha soo hanuuniyo mar walibana toobadu waa furan tahay waa waxaan ku waanin lahaa in ay maaragtay horta ilaahay u laabtaan oo ay rabbi subxaana watacaala ay u tooba keenaan ay shaqooyinkaan qalamin iyo waxyaabihii maaragtay diinta kasoo horjeedo markasta aad ku dhaqmaysa kasoo laabtaan qof tooba keenay sidii loo soo wana loo soo dhaweyn lahaa ilaahay u laabtay sida loo maaragtay markaqaadi lahaa sida loo sharfi lahaa sida loo ixtiraami lahaa loo soo dhaweeya cid dhibaatadii jiisatay ma lahan cid uxumaysanna ma lahan shalayna ilaaha dambi ka gashay maantana ilaahay haddaa u laabatay alxamdulilah ilaahay wuu kusoo hanuuniyaa mahad salaha ledha
wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si raxan raxana u soo gaaraya marba marka ka dambeysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk kuwaasoo marka ay soo gaaraan meelaha ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab si wanaagsan loo soo dhoweeyo kadibna iyagoo faraxsan oo aysan wax dhibaato ah qabin bulshadooda dib ugu laabtaan warkii aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan waa naga intaa